Wadayaasha gaadiidka yaryar ee loo yaqaana bajaajka oo u waramay raadiyo Beerula ayaa dowladda hoose ee Beledweyne ka codsaday in loo dhiso wadooyinka magaaladu ay maristeeda gaadiidka dhib ku qabaan burburka ku yimid awgiis. Wadooyinkan ayaa qaarkood waxaa yaallo biyo iyo dhiiqo ka dhashay roobkii ka da'ay magaalada. Qaar ka mid a gaadiidleyda ayaa ka waramaya caqabadaha ay la kulmaan iyagoo codsaday in loo dhiso wadooyinka magaalada.
waxaan ahay gaadiidleyda magaalada beledweyne ka shaqaysato oo mooto bajaaj waxaan codsanaynaa in laamiyaashan loo dhiso roob awgiis godad badanaa ka dilaacay meelaan marnaan garala-nahay xaafadii waa dhexgalala-nahay waxaan codsigan una ujeedinaynaa dadka shaqadaas iska leh inay laamiyaasha ay noo dhisaan shilal ma- maalin kasta shil la dhaca godadka keliyaashanaad waa eber marka waxaan codsan lahayn inay noo dhisaan laamiga anigoo ah magacan kasii tagay ibraahim maxamed cabdi waana salaamintiin talaal waxaan ka codsanayaa in loo sameeyo dalkan macnaha deeqada badan oo anuu gaadileyda ka mid ahay oo bijaaleyda macnaha waxaan rabaa in laamiga la dhiso sidii banaanba oo macnaha oo si wanaagsan ku kulnaa silaa la kulnaa macnaha dhibaatooyin magaalada waa qash waa dhiiqo biyaha fadhiya wadooyinka gudu waaweynaa ku yaala sideed banaanba walaalneyna waxaan loo dhistay inaan ka codsanayna oo laamiyo loo dhiso dhibaatooyin fara badan baa lahaayo oo sidii banaanba waxaan dhulkan waa waa dhul uma qabtida oo cidda leedabaaba golaal waxaan ka codsanayaa inuu sidii banaanba adiga waa waxaan ka mid ahay een, dhalinyarada magaalada beledweynuhu ku nool oo bajaajka wado magaaladana wallaahi dhib aan ku qabnaa roobkii yar oo dho maxaa waa magaaladii wada dhiiqo waaye Een, wasaqda iyo qurunka iyo qushaacda wa- haa cudurro ayaa ka dilaaci doona waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan in magaalada wax looga qabto shaqadana loo qabto laamiyadana loo dhiso dhibaato weynaa wallaahi ku qabnaa godad weynaa ka dilaacay Een, wasaqdii waa ku badatay cudurro inuuba ka dhashaaba ka baqina mararka qaar qaar shilaa gelinaama bajaajada isku dhacaa dhibaataan ku qabnaa wallahi gobolkaana waa in noola dhisaan rabnaa Codsiga gaadiidleyda ayaa yimid xilli dowladda hoose ee magaalada oo kaashanaysa bangiga adduunka ay ku howlan yihiin in magaalada laga hirgeliyo mashaariic horumarineed oo ugu horeyso dhismaha wadooyinka.